Sare u kac xooggan ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne kadib markii ay saameyn xooggan wadooyinka kala kulmeen roobabka dayrta. Qiimaha hadda la kala iibsanayo xoolaha ayaa ka sarreeya qiimihii hore ee la kala iibsan jiray xoolaha markii hore. Qaar ka mid ah beeraleyda suuqa xoolaha ee xaafadda Xawatako ayaa Radio Berula uga warbixiyay sare u kaca ku yimid xoolaha.
Anigu waa Cali Xasan Cali oo loo yaqaan Cali Kaar. suuqa xoolaha waxaan joogaa oo lurxumaad waad garanaysaa waa lagu qasbanaya saacadahan sarakac inuu yimaado xilli roob ayaa la galay dadku waxay kalaan inay soo safraan roobab iyo waxbay raacayaan xoolihii waa iska beerdalweyn marka waa iska yaryihin waxaa la gadayaa waa xoolihii magaalada joogay baxda xoolo miyi ka imaanay xoog lamaba jiraanba lacag badan ku darsoomtay anigii hadda la gadayay soddonka ilaa soddon iyo shan hadda waa kaas afar sen shan ilaa konton maraya geela si fiican ugu raya haa lacag badan asagana ku darsoontay sidaba xilligan waxaa la yidhaha xilliga urliqda ayaa la yidhahdaa xooluhu inay kacaan waa ku qasban yihin wax lagu yaqaana wax lala yaabo maaha qiimaha ku jirta mageela neefkii lix boqol la gadaa maanta waa toban boqol iyo konton kii kun la gadaa kun iyo boqol meelahaas waa kun iyo boqol iyo konton qiimo fiican ku jirta waa xilligan waa xilli aan beeca uu adag yahay waa orgida safarka jarka waa sidii bay qaali u ahayd ayaan hadda mataqaanaa waa siyaarihii qaali u ayay ruuxooda waa boqol iyo labaatan boqol iyo soddon meelaas la gado waa jarka kilaas dibaxa hadda siddeetanka laga diidayo shalay lixdan la kala siisanay iyo daraad maxay ka horreeyay roobabkan ka horreeyay lixdan la kala siisanay hadda waa saas siddeetan laga diidayo duulaanka waxaa weeye meesha xooluhu markay badan yihiin uu fiican yahay hadda markay yar yihiin si wixiisu waa iska yaryihin asagaa neefka hal doolar iska qaataa kii hal doolar u qaataa hashii oo gadanaysa in toon u qaataa marka wax hadday yar yihiin wixiisaa yaraanaya asaga xooluhu markii hore waa badnaan intuu aad u camirnaa haddana waa kaas dadkii xoolaha dadkaa badan baa u jadaaba marka duulaanka waxaa u fiicnaa xooluhu markay badan yihiin oo meel kasta laga keenaya aad u wanaagsan aniga magacayga cali biyoy waaraa la yidhaah waxaan ka mid ah dadka suuqleyda xoolaha suuqa ku kala gada oo suuqa rasmiga u jooga xoolaha neefka arigaa waxaa u badnaa u yar soddon iyo shan waxaan u badan konton dollar geela waxaa u badan shan boqol oo hoosa kun iyo saddex boqolna waa u korraydaa neefka geela ahmiga ah hadda waxaa ku darsantay geela waxaa ku darsantay boqol dollar camal arigana meeshii dhexdhexaadkiisoo weliga jooga siduu hadda joogoo jooga marna hoos u dhacayo wax yar hoos u dhaca hal toban dollar camal marna toban dollar camal uu ku daraayo marka geelu saas waay ariguna waa saas beecu waa saas suuqa dadka aad xudagaalahna waan ka mid ahay dadka geela gada marka xoolaha neefka geela gada shan iyo toban dollar ku qaataa neefka arigaana hal dollaraa laga qaata qofka maslixiga dhexdhexaatiga ah hal dollara ku qaata lowna annaga noomaba joogto looma gadano orgida jarka boqol iyo soddon dollara u badan boqolna waa u hooseyda origa shan shan jirka ah ariga afrid saddex jirka lixdan toddobaatan dollar u badan konton dollar waa u hoosey xilliyada roobka ayaa inta badan waxaa xirma wadooyinka lasoo marsiiyo xoolaha taasi oo keentay in qiimaha uu sare u kaco